Dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ah mid soo hagaagaya kadib markii la qaaday isbaarooyin oo la xidhay waddooyinka muhiimka ah ee soo gala magaalada. Ganacsiga noocyadiisa kala duwan ayaa ah mid sidii hore u shaqeeya kadib markii ay meesha ka baxday xirnaanshiyaha oo sababi jiray in ganacsatada ay qiimaha adeegga ay bulshada ka iibiyaan kordhiyaan maadaama iyaga laga qaadi jiray lacag dheeraad ah. Qaar ka mid ah ganacsatada Beledweyne ayaa ka warbixiyay sida uu yahay ganacsigooda hadda.
quruxda badan leh ee aad uga warhaysiin bulshada magaalada Beledweyne runtii hadda warbixin dadka siiyo ganacsiga guud ee magaalada Beledweyne waa dareemi kartiin bilihii lasoo dhaafay ee afartii bilood oo lasoo dhaafay hadda labadan bilood xaaladiisu magaalada way deganeed ganacsiga oo aad u kacsanaa maciishadu aad u kacsaneed oo dadka caqabad ku haysay oo la gedi- la gedi waayey een, caqabada jira awgeed ee, runtii hoos ayay u dhacday oo halkii ee, loogu talagalay ayay hadda gaartay inkastoo xoogaa waxyaaba yaryaroo iska jiraan haddana waxaan rajaynaynaa inay meeshii ugu hooseyda kusoo noqoto marka ganacsiga maciishada aad ayay u kacsaneed ee, waa dareemi kartaa ee, magaalo intaa la eg ee, haddana ee, maciishadu ay halkaas gaartay marka hoos u dhac weyn ayaa laga dareemayaa maalmaha lasoo dhaafay maadaama waddooyinkii la furay magaaladii dib loo hagaajiyey ganacsiga waxa laga dareemaya inuu hoos u dhacayo ee, waxaana rajaynayaa inuu meeshaas meel kasii hoose u gaaro ee, marka aniga ganacsi ahaan ee, runtii wax weyn ayaa iska bedelay ganacsiga magaalada hadday noqon lahayd ee, ganacsigu awal waddooyinku awal culays weynu ka jiray laakiin hadda dib u hagaagay ee, hadda marka aad ayuu u degay hoos ee, sidaa ka dareemi kartiin isku socodka magaaladu aad si magaaladu usoo kobcayso waxaan ka mid ahaa ganacsatada ku nool magaalada beledweyne waxaana ka ganacsadaa ganacsiga dharka dharka qiimihiisa hadda waxaa waaye macquul waaye iska normal waaye ay yihiin mana kacsana mana dansana waa normal isbaarooyinkii iyo waxyaabihii la qaaday safaradii nooga imaanayay hadday noqoto muqdisho hadday noqoto gaalkacyo iyo meelahaas si nabad ay noogu imaadaan ganacsigu wuu nagu kala socdaa maasha allah waxaan aad iyo aada ugu faraxsannahay in laga qaaday isbaarooyinka gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne waxay ahayd in ganacsigii uu noo sii kala furfurmay maasha allah niyow haddaan kaaga waramo dhanka maciishiga beella waa xaaladdu waa fiican tahay sidii hore waa ka fiican tahay uma dhowo sidii isbaaradaba loo qaaday oo ilaahay isbaaradii nooga qaaday iyo bini'aadankii ilaahay u dirayba xaalka okey u noqday albaabadu waa noo furan yihiin shaqadu waa okey ganacsigu waa okey baabuurta soo gelayda kuwa sii baxa baqaarada furan war ilaahay waa noo gargaara alxamdulilaah dhanka baadiyaha iyo meelahaas waxga abaar laga sheegaya xooluhu maaragtay maanta sanadadu iska xumaayeen marka iyakuna ilaahay raba uu keeno oo ku taan raba la raba keeno